cutubyo ka tirsan ciidamo ka mid noqonaya kuwa kumaandooska soomaaliya tobabar heerkiisu sarreeyana ay kusoo qaateen dalka turkiga ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho waxaana ciidamadan tir ahaan ay gaarayaan ilaa shan boqol oo askari waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka wasaaradda gaashaandhigga mas-uuliyiin ka socda ugu horreeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe ciidamadan ka mid noqonaya kumaandooska ayaa salaan sharaf ka qaatay mas-uuliyiinta soo dhoweysay waxaana ay ka hadleen qaabka xilligan tobabarkooda u soo gabagaboobo waxaana ay sheegeen inuu yahay tobabar heerkiisa uu sarreeyo xilliganna ay ka go-an tahay inay shaqo qaran u qabtaan ummadda soomaaliyeed waxaa uu wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xasan maxamed cali amar dambe kaga mahad celiyey saraakiisha iyo walaalaha turkiga qaabka wanaagsan ay ula soo dhaqmeen ciidamadan ka mid noqonaya kumaandooska muddadii tobabarka ay ku qaadanayeen dalka turkiga waxaana uu sheegay inay ka mid noqon doonaan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamo howlgallo qorsheysan ka sameyn doona qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka howlgalladaas qaarkood lagula dagaalamaya dagaalyahanada xarakada al-shabaab dowladda turkiga ayaa dhowr jeeroo hore muqdisho ka qaaday cutubyo ka mid noqonaya ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo tababaro kala duwan ay kusoo siisay dalkeeda qaarkood xilligan waxay ku jiraan xarunta tobabarka ee turkisom dugsigaas oo ay marka hore ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dhallinyarada ka mid noqonaya iska qoraan halkaasna lagu siiyo tababaro kala duwan kuwa ku guulaysto ayaa qaarkood loo qaadaa dalka turkiga muddo ayay halkaas soo joogaan dib ayaa loogu soo celiyaa magaaladan caasimadda ee muqdisho